xuseen aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay golaha xisbiga ee xaafadeyda york south weston ayaa si aqlabiyad weyn magaraneysa ayay dib mar kale ii sharaxay inaan noqdo musharaxa doorashada twenty twenty twoga ama labaatan labayo labaatanka u taagan inaan mar kale aan xaafadeena aan idin u istaago doorashada oo aan maaragtay shaqadii aan bilaabay aan sii wado si halkaas maaragtay aan maaragtay dadaalada waaweyn aan markaa qeyb ka noqono dowlad markaa n d p ah sida wacan ayay u dhacday runtii waxaan ku jirnaa covid nineteen maxaa yeelay de dadku isuguma haysan iman karaynin in weji ka weji lays arko inkastoo aan ka jeclaan lahayn inaanu isu nimaadno laakiin xaaladda aan ku jirno ayaa inoo saamiixi weyday arintaas marka waxa aanu sameynay dadku inay isugu yimaadaan virtually amaba maaragtay online waa tahay xildhibaan faysal maxay tahay waxyaabaha lagugu doortay xisbiga n d p iyo dadweynaha kaleba ay kugu aamineen in mar kale xisbiga aada doorashada kuma tasho xuseen waad ku mahadsan tahay su-aashaas saad la socotidba xaafadan runtii waxay ahayd xaafadii maaragtay hogaamiyaal waaweyn oo xisbiga iyaga ah ee halkan laga dooran jiray waxaa kamid a donald mcdonald waxaa kamid a bobrey iyo ma garanaysay aniga oo haddana maaragtay soddonkii sano kadib noqday qofkii ugu horeeyey ee runtii berierskaas jabiya laakiin dabcan waxa weeyaan shaqadii aan haynay saddexdii sane ugu dambeysay inay dadka runtii ay ku qushuucsan yihiin ku faraxsan yihiin haddana maaragtay aniguna aan energy badan aan hayo inaan maaragtay aan ka dhalino gobolkan dowlad runtii dadkan dhibka haysata xalisa waa tahay doorasho kale oo adag ayaad la geli doontaa murashaxiin ka socda ee xisbiyada kale sida liberaalka iyo conservativeka waa sidee rajadaada inaad mar kale matasho xaafadda york south western ee magaaladan toronto dabcan waa runtahay oo dee xisbi kastana musharaxiisa ayuu keensan doonaa de waxay isleeyihiin dee maaragtay kursiga kariixda waa runtahay oo xisbiyada kale oo dhan way keeni doonaan kuwa aan la aqoon oo xisbiyo yaryaran ayana dadkooda keensan doonaan markaa dee waxay noqonaysaa mar kale inaan dadka aan hanano maaragtay codkooda iyo maaragtay confidencekooda si aan markaa shaqadii aan bilownay ee aan wadnayna ay u arkaan shaqa hufnaan oo ku dheehan aragti dheer aan soo bandhigno waad la socotaayo xalal baanu haynaa dagaalo badanna waan ka qeyb qaatay intii yarayadii hadda aan joogana waad la socotaayo waa meesha keliya ee ontario somaali heritage week si sharciyana oo parliamentary act ah laga fuliyey marka taas waa mid waa la socotaayo biilal badanna waan soo hordhigay haddana kuwo kale waan wadaa waxa aan filayaa marka dadku inay dareemaan muhiimadda ay leedahay shaqadii maaragtay ii doorteen inaan halkaa kasii wado xildhibaan faysal ugu dambeyntii haddii afar sano oo kale lagu doorto xildhibaannimada ee xaafadda york south western maxay tahay waxyaabaha aad isleedahay waad ku soo kordhin kartaa ama aada horey u bilowday oo isleedahay waad dhamaystiri kartaa dabcan afarta sane ee dambe waxaan jecelnahay inaan noqono inaan noqono keliya maaha mucaarad laakiin inaan noqono dowladda dadku ay doortaan oo hesha aqlabiyad weyn si markaa dhibaatooyinka in hor yaalla aan wax ka qabano xaafadeena waad la socotaa shaqooyinka ugu waaweyn ee aan baarlamaanka ka dagaalamayay kuwa hadda nagu soo kordhay covidka waa qeyb waa ceebtii ugu weyneydna way soo dhacday waxaynu noqonay after fort in ma garanaysa xaafadeena aanan lagaba fikrinbaba oo maaragtay meel la yska dhigo taana waxay ku tusaysaa dadkiina matelaya shan iyo tobankii sannadood inayna dayaceen arrimaha ugu waaweyn runtii waxa weeyaan waa aqalada waa qeyb weyn aan doonayna inaan aqalo badan dhisno waxaan doonayna inaan dhisno afartan ee soo socota boqol iyo lixdan kun laba boqol iyo lixdan kun oo kalena inaan maaragtay dib u habeyn aan ku sameyno oo aan xoojino waxbarashada inaan wax ka bedelno dhalinyarada waxbarashada early in ma garanaysaa loo abuuro ma garanaysaa curriculumka wax laga bedelo si caruurta ay u dareemaan curriculumku inuu yahay curriculkoodii in ma garanaysa shaqo abuur weyn aan sameyno oo baahsan inaan maaragtay ardada jaamacadaha dhigta waxbarashada lacagti qaali bay noqotay inaan ka caawino arrimaha kale oo dadkeena ay ka warwarsan yihiin waxa weeyaan outo insuranska outo insuranska xaafadeenana si gaara ayaa loo target gareeyaa because of bostocolka ama xaafadda aan deganahay taana waxaan rabnaa inaan soo afjarno